بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين kelimadeennii afar iyo labaatanaad ee qeybka a duruustii ramadaanka la xiriirtay maanta waxaan ku soo qaadanaynaa hal mowduuc oo saddex mowduuc ee ka kooban marka ugu horeysa waxaa weeyaan dhammaystirkii dardaarankii luqmaan alxakiim asigoo laba uu ximbaarsan yahay oo ah in lagaga diga dadka isweyn isweyneynti isweyneysiinta iyo in laystawaaduciyo hoos laysu dhigo labadaas liannahu laba aayad baa ka dhiman dardaanki dardaarankiisa midna waxay ku saabsan tahay dadka in laga reebay in isweyneysiiyaan midna waxay ku saabsan tahay dadka inay hoos isu dhigaan oy tawaaducaan marka waxaad dhihi kartaa waa kelimo saddex mowduuc ximbaarsan marka luqmaan wasaayadiisa waxaa ka mid ah ilaahay uu noogaga sheegay walaa tusacir khadaka linnaasi walaa tamshi fi lardi maraxa ina allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur aayadda koowaad waxay ku saabsan tahay dardaarankii uu u jeediyey luqmaan wiilkiisa ou yidhi wiilkaygiyo walaa tusacir ha leexinin oo ha jeedinin khadaka dhafoorkaada linnaasi wejiga dadka ha ka jeedinin markaad la hadlaysa dad baa waxaa weeyaan sankay taagayaan markii ay kula hadlaan inay kusoo fiiriyaan ma rabaan way ku yasayaan markaasay dhinacaas u jeesanayaan marka sidaasaa la yidhaahdaa dhinac ha u jeesanin oo wejigaada dadka dhafoorka ha u soo jeedinin maxaa yeelay walaa tamshi fi lardi maraxan dhulkana ha ku soconin adoo isweynaysiinaysa maxaa yeelay ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla kula mukhtaalin mid isweynaysiiya dhammaantiid oo fakhuurin faan badanna ma jecla ilaahay nin isweynaysiiyo is-ammaan waa iska laasimayaan nin kasta oo mutakabir ah yara wuxuu arkaa naftiisa inuu yahay dadka kale inuu ka fiican yahay marka ninkan wuxuu samaynaya dadka markuu hadlayo waxaa ka mid ah aadaabta islaamka inaad qofka markaad la hadlaysid aad asiga fiirisid wajhan liwajhin adigoo muujinaysid farxad walow an talqaa akhaaka biwajhin aliq buu nebiga yidhi laa tunkiranna min almacruuf walow an talqaa akhaaka biwajhin aliq yacni macruufka waxba ha ka inkirin haddaad wax kale kari waaysa walaalkaa weji furan kula kulan saasaa sharciga la rabaa laakiin inaad sanka taagtid maya mushkilada waxaa weeyaan ninka mutakabirkoo isweynaysiinayo haysato wuxuu doonayaa dadka inuu u cadday inuu ka sarreeyo ayadoo uusan u haysanin wax yar oo daliil oo tidaa oo wax tusinaya leannahu adiga dadkii baad ka mid tahay waxaad dheer tahay male waxaan jirin baad rabtaa dadka inaad ku qancisa dadkana ku qanci maayaan dadka waxaa weeyaan way diidayaan nin ayaga lamid ah inuu iska saro mariyo ma ogolo walidaalika noocan oo noocan dadka ka mid ah ilaahay si gaar ah buu ula hadlay wuxuu ihi nin kastoo mutakabir ah walaa tamshi fi lardi maraxan innaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula waxaa ilaahay uu yihi waxaa lala hadlayaa cid kasta oo ahal lian yastamica waxaa lihi dhulka ha soconna adoo isweynaysiinaysa maxaa yeelay innaka lan takhriqa alarda dhulka ma ma dillaacin kartid oo ma jeexi kartid walan tabluqa aljibaala buurtana gaari maysid tuulan xagga dhirirka yacni waxa tahay ma dhaafaysid baa layidhi haddaad socotid culayskaada intuu dhulka markaad lugta saartay uu kula duma dhulka ma dhacayso nin awood badan ina tahay ma dhacayso inaad dheer tahay oo kuwa makhluuqaadkaas oo jibaalka lama dhihin samada ma gaaraysi saxaabka ma gaari maba la dhihinba waxaa leeyihi dhulka buuraha ku yaalla dhir ku gaari maysid marka yacni anta anta sidaa tahay baa tahay baa la leeyahay yacni dhulkana ma ma ma dillaacin kartid dhirirna buuraha kuma gaaraysid marka waxaa weeyaa sida tahay haka sida tahay u soco sida tahay u dhaqan aa lagu leeyahay qofka waxaa weeyaan inuu wax yahay uu ogaado waxay tusinaysaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala man carafa qadra nafsi carafa rabbahu baa la yidhaahda naftaada haddaad garatid waxa tahay ilaahayna waad wa fii anfusikum afalaa tubsiruun marka kibirka waa sidaa weeyaan nebigaa tacriifiyo waxaa leey waa la weydiiyey kibriga muxuu yahay markaasuu nebigu wuxuu ihi bataru lxaqi wa khamtu nnaas kibir haddaad aragtay ama isweynaysiin waxa weeyaan xaqoo laga san taago iyo dadkoo la xaqiro nebigaasaa ku tacriifiyey yacni meel lagaaga gar leeyahay ama masaa'il diini ha noqoto ama mid adduunya ha noqoto dad baad muranteen waxaad ogaatay xaqa in lagaa leeyahay inaad qaadatid aad iska weynaysiinaysaa kaas waxaa la yidhaha batarulxaqi xaqoo la iska weynaysiiyo waqamtu nnaasi dadkaoo la xaqiro dadka waa kula mid hooyo iyo aabbasay kuu dhaleen baa udh aadan baan ka wada nimiday waxaan isdheernahay ma jirto marka inaad isu aragtid dadka adiga kula mid inaad ka dheeraato waa kibir weeyaan marka tawaaduca cagsigiisa waaye khafdu nafsi fii mowdicin anta aclaa fiihi min hayrik tawaaduc waxaa la yidhahda naftaadood hoos u dhigtad mowdica aada ismoodaysa dadkaa inaad ka sarraysa tawaaduca wuxuu ku imaan karaa meel aad is leedahay dadkan waad ka sarraysaa inaad hoos isu dhigtid oo ayaga ama iska hoos marisid ama aada iskala mid dhigtid aa la yidhahda tawaaduc marka taa waxaa noo imaan doonto tawaaduca iyo dulliga farqi weynaa u dhexeeya waanoon sheegi doonaa insha allahu tacaala ayib marka tawaaduca lama jideeyo dad aan muslimiin ahayn u tawaaducdid ilaahay wuxuu ku tilmaamay markuu muminiinta sheegaya ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum gaalada way ku adag yihiin baa ilaahay ayagan waa isu naxariisanaa muminiinta waay sidaas kale aayad kale ilaahay wuxuu ku leeya yaa ayuha nabiyu jaahidi alkufaara walmunaafiqiina waqlud calayhim gaalada la jihaad iyo munaafiqiinta kuna adkaaw ha u muujinin jaljaleec ha u muujinin sulaymaan markuu u dilay balqiis iyadoo gaalo ahayd wuxuu idhi anlaa tacluu calaya waatuunii muslimiin buu yidhi anigoo muslim oo nebi ah iga kay saramarinina yacni hawa arkina inaad iga sarraytaan ee waatuunii muslimiina adinkoo hoggaansan iyo imaada buu yidhi marka waxaa isweydiina kibriga muxuu mamnuuc u yahay liannahu min khasaa'is illaahi ilaahay wuxuu la gaar ka yahay uu ka mid yahay marka wixii ilaahay uu gaar u leeyahay haddaad ad lagu hagishatid wixii kugu dhaca adaa ka mas-uule muslim fii saxiixi wuxuu ku wariyey alkibriyaau isaari waalcadamatu ridaa'i faman naasacanii waaxida minhumaa cadabtuhu haa kibirka iyo isla weynaanta ilaahay anay ii gaar yihiin buu ri ninkii igula qabsada labadaas waan cadaabayaa ninkii igula qabsado igula doodo aniga inuu macnaha ila leeyahay kibriga ama uu cadamada uu wax ka leeyahay oo aniga ila leeyahay ninkii saa yidhaahdo ilaahay waxaan ku abaalmarinaa buu ri inaan cadaabo walidaalika ibliis waxa weeyaan wuxuu ku hoogay oo ku cadaab mutaystay ilaahay baa sheegay abaa wastakbara ibliis waxa weeyaan amarkii ilaahay u diiday iyo iska isla weynayn amarkii ilaah iskala weyn yahay wuxuu i waxaad i amartay waxaan qaada kara ma abuur asjudu liman khalaqta tiina ilaahay buu saas ula hadlaya maxaa ku dhacay waa la wada ogyahay taariikhdiisa marka nin kastoo is weynaysiiyo ibliis uu saaxiib kula noqonaya naarta ilaahayna wuu ka xarimay jannada nin wax kibri la yidhaahdo ku dhex jiro waa inaad iska ilaalisaa maalin kasta waa inaad qalbigaada fatashtaa nebiga wuxuu ihi lan yadkhula aljannata man kaana fii qalbihi midqaalu xabatin min khardalin min kibrin jannada geli maayo ninka qalbigiisa ay ku jirto waxyaar oo kibir ah oo la eg khardal waa xabadda misagada oo kale wax la eg qalbigiisa ninkii kibir ku jirto jannada ma gelaayo buu nebigu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam sidaa daraaddeed yaa ilaahay wuxuu ku ciqaabayaa dadka mutakabiriinta maadaama adduunyada dadka ay iska saremarinayeen yaa lagu ciqaabaya qiyaamo dadka in loogu hoos mariyo bal u fiirso nin kasta waxaa la yidhahda man istacjala shay-an qabla cawaanihi cuumila binaqiidi qasdihi baa la yidhahda waxaan wakhtigooda imaan ninka soo hormarsado waxaa lagu ciqaabaa sida ula jeeda cagsigeeda walidaalika tirmidi iyo nasaa-i waxay wariyeen inuu nebiga yidhi yuxsharu lmutakabiruuna yowma alqiyaama calaa hay-ati dari yata'hum اnnaasu biaqdaamihim dadka adduunyada isla weynaan jiray markii qiyaamada la gaaro waxaa la keena ayagoo yaaryaara aday oo dari waxa weyaan wax la arko waxaad aragto waxa ugu yar ayagoo la eg baa la keenaya markaasaa ilaahay wuxuu ku ciqaabayaa inay dadka ku istaagaanoo la dul maro bafiiri markii lagu dul maro maadaama adduunyada aad adiga sanka taagaysid yaa sankaada yumaraqu anfuhum bituraab dhulkaa la gelinaya marka waxaa kula fiican inaad waxaa tahay aad ahaatid aadan waxbana isla weynaynin waxa tahay mar makhluuq yaroo daciif a baa tahay haddii ay neefta kugu ceshanto meel aad aadid lama arkayo marka aayaddii hore walaa tusacir khadaka linnaasi walaa tamshi fi lardi maraxa ina allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur intaas kibirkii iyo in yaroo axkaamtiisa intaas tawaaducan u nimaado ninkaas saalixa ah luqmaan wuxuu idhi isagoo ka hadlaya wiilkiisana ujeedinaya waqsid fii mashika waqdud min sawtika ina ankara alaswaati la sawt alxamiir waxaa lihi wiilkaygiyow socodkaada dhexdhexaad ka dhigo sawdkaadana hoos u dhig maxaa yeelay ina ankara alaswaati sawdkan ugu xun waxa weeyaan la sawt alxamiir dameerka sawdkiisa ugu xune nin kastoo codkiisa kor u qaado fii maa laa yuxtaaju fiihi rafcu sawd meel aan looga baahnayn in sawdka la qaado inaad kor u qaadid waxaad gelaysaa min khisaali alxamiir dameerihii sifadoodaad qeyb ka qaadanay wiilkiisuu saa kula taliya nin kastoo muslimna waxaway talada waa u jeedaa waqsid fii mashika waqdud min sawtika sidaasuu wiilkiisu kula dardaarmay macnaha waxa weeyaan socodkaada yayna ka muuqanin isla weynaan ninka markuu isjaljalleecinaya waa la garanayaa nin isku maqan waayo hoosuu fiirinaya haaniya cidfihi baa la yidhaahdaa hoosuu fiirinaa intuu geesuu fiirinaa gadaashiisuu fiirinaa dadkoo dhan wuxuu arkaa inuu ay soo fiiriyaan sidaas lama rabo waxaa la doonayaa in xasiloonid iyo khafdulbasar iyo aadaab aad ku socotid lianna waxa weeyaan addoonnimadaada inay fii kulli xarakaatika ay ka muuqato awalu sifaati cibaadillahi waxaa ka mid ah wacibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama ilaahay dadka mu'miniinta oo addoommanka dhabkaa markuu ammaanay wuxuu ku ammaanay sidaas addoommanka ilaahay waa kuwa dhulka markay soconaan si xasiloonid ku soconaa hownan xasiloonid way u soconaan waidaa khaatabahum اljaahiluuna dadka jaahiliinta hadday la hadlaanoo ay doonaan istifzaas inay ku sameeyaan hadal iyo inay gardaraystaan qaaluu salaamana nakala wada ay lihiin nakala wada salaamtan ma aha bimna tasliim lagama keenin yacni waxaa weeyaan mutaaraka inaadan isku mashquulinin nin baan ahal u ahayn inaad la hadashid ma aha wakhtigooda iskagama qaadaan in baaba tataawul buu kugu sameeyey waxaan habbooneen oo kuula hadlay marka qadarkiisa waxa weyaan iskaga tagtid saas weyaan marka tawaaduca xaqiiqadiisa waxa weeyaan nin kastoo muslim ah inuu arko muslimiinta kale inay ka wada wanaagsan yihin tawaaduca saasal raba nin kastood aragtay intira wallahi ninkan wuu iga fiican yahay hadduu kaa weyn yahay inaad tiraahdo wallahi ninkaan intaasoo sano iga wen yahay intaasoo sano gadaashii hortay cibaadaysana sayn ku gaari karaa fa huwa afdal mini ninkaa yar haddaad aragteen allahu akbar ninkan wuu iga yar yahay intaa sano aan ka weynaa dembiga aan galay asaga wuu ka maran yahay dembigaas waxa weeyaan waa iga dembiya yar yahay walidaalika waa iga fiican yahay inaad sidaa tiraadadaa la doonaya marka tawaaduca maxaluhu اlqalb iska yaalyeel ma aha tasanuc waxa la yaraa jirato qofka inuu iska tusiyo inuu tawaaducayo waa nifaaq fi tawaaduc lama rabo midda kale waxaa la doonayaa alqudratu cala shay qofka markuu tawaaducayo nin baa ku cay waad cay kartaa nin baa ku dilay waad dili kartaa nin baa maalan meesha kugu cariiri waad u dhaaftay adoo heli kartid ina waxaada dhacsatid kaasaa la yidhaahdaa walidaalika ibnulmubaaraka la weydiiyaa layidhi ma tawaaducu markaasuu hi altakabur cala alakhniyaab dadka xoolaha loo layska weynaysiiyo weynaynsi macnaha ee xaqooda lagu xadgudba ma ah inaad waxooda u dhaaftid liannahu ninkan oo xoolaha le markii lala hadlabo nooca maa guruur baa ku dhalanay haddii laakiin wixiisa aad u dhaaftid oo xoolihiisa aad u dhaaftid ninka mansib kale oo oo madaxda ah kasii daran haddaad waxoodaba u dhaaftid oo ilaahay wuxuu ku siiye aad ku qanacdid ninkaas hoos baad u dhigtay asiga dhan sidaasaa laga rabaa inuu asigana fitnaha u noqonin naftaadana ha dullaynin liannahu waxa weeyaan nin oo oo xoolo badan leh ma u tawaaduci kartid liannahu tawaaducaada dulligu ku fasiraa nin xoolo doon unbaad ogaad nin ma- jaga haysta oo madax eh ha u tawaaducin liannahu tawaaducaada wuxuu u arkaa isdullayn oo adiga inaad maqhuur tahay marka ha u tawaaducin marka lagu leeyahay ku xadgudub ma aha laakiin waxa weeyaan adiga isa soo gaarsiiy asaga inuu wax kaa wax kaa dheer yahay ama wax uu ku- ku dhaamo ha u tusinin taasaa loo jeedaa laakiin xaqiisa ku xadgudub ma aha nin muslim ah weeyaan xaq buu leeyahay in la ixtiraam uu leeyahay laakiin waxay u fasirayaan haddii aad nin xoolo leh ama ninkaa mansi badan ama ninkaa jaah lahoo qolo oo sharaf isbidaysa ka dhashay ilaa kayri daalika markaad la tacaamulaysid adiga hoos ay soo dhigaan ayaga isla soo sin baa lagu leeyahay ayaga isla soo sin saasaa la doonaya walidaalika dadka xoolaha leh waxaa lagu aqooni jiray assalaamu calaykum haddaad tiraa war maxaad doonaysaa buu kule wacalaykum salaam xataa ma jirto wuxuu buu arkaa ninkii salaamay inuu xoolo ka raadinaya dadkii markii la hadlay waxay can dariiqi marka waxaa ku yar ijtimaaciyaadkooda waa ku yaryihiin ninka xoolo markuu leeyahay ninka markuu mansib yahay dad uma siyaarta dad lama fadhiisto waa isdhowraya leannahu dadkan wuxuu u arkaa kulligood inay yihiin dad wax ka wada doonaya Ee, markii aan fiirino nebiga calayh salaatu salaam oo qudwadeennii ah sidee tawaaduciisa nebigu uu ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam horta ilaahay baa amro wuxuu ilaahay ku yidhi waqfid janaaxaka liman ittabacaka min almu'miniin waxa waa jaanibkaada u jilci dadka ku raaco mu'miniinta u jilci gaala ma ah liman ittabacaka min almu'miniin yacni u jilacsanaaw baa ilaahay yidhi waa la amray lidaalika nebigu wuxuu noqday alyana annaasi jaaniban liatbaacihi dadka asiga raacsan dadka u dhimriya buu nebiga ahaan jiray ilaahay baa mukhtaa ku manaysto wuxuu ihi "Fabimaa raxti- fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik ilaahay naxariista uu ku sii awgeed yaad nebi maxamedow waxaad noqotay mid dadkii u jilacsan walow kunta fadan haliida alqalbi nin oo haddaad ahaan laheyd hadal adag oo qalbigiisana uu adag yahay lanfaduu min xawlika waa kaa kala tegi lahay dadka o dhan waa kaa kala dhaqaaqi lahay waxa lagugu soo dunmayo oo lagugu imaanayo oo lagugu soo hirinayo nin jilacsan oo la soo gaari karo oo dadka uu dhimrinayo baa tahay wa fii musnadi abi yacla waabaraani bisanadin xasi- xasan nebiga ilaahay baa u khiyaar geliyay inuu inuu ku noolaado nebi oo addoon ah ama nebi oo boqor ah marka labadii loo khiyaar geliyey nebiga jibriilow fiiriyey inuu ra'yi ka helo jibriil wuxuu u ishaaray andac nafsaka hoos isu dhig buu yidhi markaasuu nebiga ilaahay wuxuu yidhi ilaah waxaan doonaa nebiyan cabdan inaan noqdo inaan nebi ahaado oo cubuudiye aan lahaado ilaahay baa marka sidaa ku rafciyey acla almaqaamaat walidaalika nebiga ilaahay markuu eh, inuu ammaano doonayo cubuudiye ku ammaana subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ashraf leyla oo nebiga soo martay habeenkii israahu ilaahiisa la kulmay weeyaan habeenkaas waxaa ilaahay yidhi asraa bicabdihi bimuxamed lama dhihin biaxmed lama dhihin birasuulihi lama dhihin laakiin bicabdihi alayhi addoonnimadii oo ugu liannahu yakfii lilinsaani sharafan an yakuuna cabdan lilah wa annahu lamaa qaama cabdullaahi kaaduu yakuunuuna calayhi libada yacni lamaa qaama cabdullaahi nebigaa lagala jeedaa markuu salaad isu taagay jinnigii baa ku soo aruuray hadday isdol- iso- ilaa is- isdul fulfuulaan walidaalika nebi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahay min min akthar الnaasi tawaaducan xataa qaala salى اllahu calayh wasalam walow duciitu ilaa kuraacin aw diraacin laajabtu walow uhdiya ilaya kuraacun aw diraacun laqabiltu xadiid saxiix fi lbukhaari saxiix muslim aan dhaha haddii laygu yeera buu ri ariga qoobabkiisa ama mijiminkiisaan oon hilib ka dhahayn oo liiraa ma weliimaan kugu yeera kaale waxay la soo cuno qo- oo qoobabka oo ariga ku socda lay siiyo nebiga waan ajiibi lahay ducadaas waan tegi lahay buuri haddii laysoo hadiyey kuwaasna waa qaadan lahaa nabiga calayh salaatu wasalaam mar dad nin baa u yimiday oo nebiga horey aanu aqoonin markuu ku soo dhowaaday heybadii nebiguu qaadi waayo ilaahay nebigu wuxuu siiyey heyba iyo waqaar iyo qurax buu isugu daray ninkii markuu yimid uu nebigu usoo dhowaaday jaray soo bilaabay nebigaa wuxuu ku yidhi calayh salaatu wasalaam calaa rislika ana bnu imra'atin min quraysh kaana ta'kulu lqadiida bimakkata buuri niyahu waxbaa has yaraysiina isdeji baa layidhi aniga waxaan ahay wiil ay naag dhashay reer quraysh hooyadayna waxay cuni jirtay hilibkan la warto oo hilibkan oo dareeriska la yidhaahda hilibka markii baadiyaha markii la joogo oo aan ileen faranjeer iyo meel lagu geliya mar hilibka inta la googooya laysku xariiriya qoraxda loo dhigaya qadiidkaasaa la yidhaahda marka nebiga waxa weeyaan sax hooyadaasaa dhashay laakiin rasuulullaahi wa afdalu khalqihi sala allahu calayhi wasalam kufaaru quraysh waxay gaareen inay nebiga calayh salaatu wasalaam ay طacniyaan oy ka hadlaan waxaan waxaa nebisuu ku yahay maa lihada rasuulu yaأkulu الطacaama wayamshi fi اlaswaaq war waxaama nebi baa yidhaahdeen oo dadka raashinka iskala cunaa suuqana iska socdo iska adeeganaya tawaaducii oo la rabay inay ku qiimeeyaan yay waxay ugu dhigeen inay ku طacniyaan nebiga calayh salaatu wasalaam nebiyullaahi muusa kaliim uraxmaan mar buu reer bani israa'iil u khudbeeyey nin baa ka daba tego wuxuu ihi ninkaa cilmi badan ma jiraa buu ihi markaasuu ihi adi ayunaasi aclam buu ihi markaasuu ihi ana ilaahay baa ku canaantay asoo nebi ah inuu yidhaahdo anaa dadka ugu cilmi badan waxay ahayd inuu yidhaha allahu aclam inuu yidhaahday ahayd inuu ilaahay cilmiguu celiyo ilaahay isla markii waa loo soo waxyooday waxaa layidhi addoon aniga aan leeyahay oo majmac albaxrayn meeshii la yidhaha joogaa kaa cilmi badan baa layidhi muusow marka tii waxay ku kaliftay inuu inuu raadiyo ninkii waa la ogyahay qisat suurat alkahfi bay ku caddahay ilaa waxa ka qabsaday muusa nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wassalaam marka tawaaduca waa shay asaasi ah tawaaduca wuxuu geli karaa gurigaaga dharkaaga gaarigaada kulli waa geli karaa adoo waxa aad libisan tahay ama waxa aad ku socotid ama waxaad kuhooyanaysid waxaa wax ka sarreeya heli karo inaad hoos isu dhigtid way fiican tahay haddaad qaadatid wax adigu kuu qalmana dhib ma laha laakiin maalan dharka aad wadatid oo lagu rabay inaad asigoo kale qaadatid haddaad iska hoos marisid naftaada inaad hoos u dhigtid haddaad doontid way fiican tahay nebigu wuxuu ihi alaa ina albadaadata min aliimaani qofka inuu hoos isu dhigo dharkiisa iyo waxa ay ka muuqato hoos dhigid way fiican tahay buuri marka taan hore u soo sheegno waxaan idhiye ninka hadduu mutakabir yahay ilaahay wuxuu ku ciqaabay in qiyaam marka la tago hoos loo dhigo ninkii adduunyada markuu joogayna tawaaducayna ilaahay wuxuu xukumay inuu noqdo inuu saro mariyo walidaalika nebigu wuxuu noo sheegay maa tawaadaca axadu lilaahi ilaa rafacahu اllah axad ishoos dhiga ilaahay dartiis ma jiro ilaa rafacahu اllah ilaahay wuu rafciyaa fii xadiiثi qudsiy oo xadiid oo muslin ou wariyey ina allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xataa laa yafkhara axadu calى axadi walaa yabqi axadu calى axad nebiga yaa wuxuu ilaahay ka wariyey u ilaahay wuxuu ii soo waxyooday buu yidhi an tawaadacuu hoos isu dhiga sayna u dhicin nin nin inuu isku faaniyo iyo nin kale nin kale inuusan ku xadgudbin ou hoos u dhigin liannu ninka haddaad xaqirtid waxa waa baqiyu sifadaas marka waa sifa muslimiinta ay wada leeyihiin ilaahayna uu ku ammaanay yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaأti اllahu bqowmi yuxibuhum wayuxibuunah adilaة calى اlmuؤminiin acizaة calى اlkaafiriin fiiri dadka mu'miniintaa ilaahay wuxuu yidhi haddii dad ladinka helay islaamka ka laabto oo cadowga dib uga laabto ilaahay wuxuu la imaan doonaa dad ilaahay uu jecel yahay ayagana ilaahay ay jecel yihiin sifaadkoodana ay tahay adilatin cala almu'miniin mu'miniintana way u jilacsan yihiin acizatin cala alkaafiriin gaaladana waa iska saramariyaan marka sifadaas haddaa rabtid inaad ku biirtid wax kibri liiraa meel iska dhig sida tahayna u noolo wallahu aclam sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed